sidii aad warkeenna ku maqlayseen wariye ka shaqaynayay idaacadda iyo telefishinka goobjoog ee xarunteedu tahay magaalada muqdisho ayaa lagu qafaashay duleedka magaalada muqdisho wariye xaanad cali guuleed oo barnaamij soo saare ka ahaa telefishinka goobjoog ayaa waxaa qafaashay ilaa iyo lix raga oo hubaysan oo wejiyada soo xirtay duleedka magaalada muqdisho saakay aroortii hore maxamed ibraahim macalimi xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka ee nosoj ayaa afduubka wariyaha uga waramay nuur xasan nuur bukhaari oo stuudiyaha igu weheliya
aada iyo aad baad umahadsan tahay maanta galibkii hore ama saaka aroortii ayaa waxaa isagoo gurigiisa kasoo baxaya oo shaqadiisa aadaya la afduubay weriye xanad cali guuleed oo ka tirsanaa warbaahinta goobjoog islamarkaana ka ahaa soo saaray dhinaca telefishinka goobjoog waxaana naloo xaqiijiyey in koox dabliya ay afduubeen ninkaasi oo ay kahaysteen xilligaasi waxaana uu deganaa meel yaro duleedka ka ah magaalada muqdisho oo inta udhexaysa kilomitr saddex iyo toban iyo x control afgooy
macalimo waa mahadsan tahay maxay tahay sababta loo afduubay saxafigan ma waxaa jiray warbixinno uu sameeyey oo koox ama cid gaar ah ay dhibsatay
ilaa hadda lama garanayo sababta loo afduubay iyo cid afduubtay toona cid sheegatayna ma jirto waryahana waxa uu ka shaqeynaya telefishinkaasi laakiin maalmihii u dambeeyey waxa uu kamid ahaa wariyaal xilqaamay oo samaystay waxa la yihahdo media for eight waxa la yihahdo ama oo gargaarka iyo arrimahaasi ka shaqeynaya maadaama abaaro dadku intiisa badan hadda dadku abaaruhu ay ka wada shaqeynayaan marka koox wariyaal is abaabulaya sawiro kasoo qaadaya dadka dhibaataysan islamarkaana meelaha qaarkood xataa waxaa jiray dad wariyaala ama dad kaloo banaanka wax uga soo dhiibay ama dad gudaha wax uga dhiibay oo ay ka qaybinayeen meelaha duleedka magaalada muqdisho marka arrimahaas unbo oo samafalka ah ayuu ka shaqaynayay laakiin hadda sababta loo xirtay iyo waxa loo afduubay ilaa hadda lama garanayo marka xaaskiisan saaka markii warkaasi una soo gaaray aan la hadlay waxay ii sheegtay in telefoonka mar uu kula soo hadlay markii uu sheegay in koox dableya ay afduubtay isla markiina teleefonka dami lagu yiri marka wixii ka dambeeyeyna teleefonkiisa aanu shaqaynaynin ilaa hadda meel jaan iyo cirib uu dhigay iyo meel lala aadayna aanay garanaynin halka laga afduubay ma gudaha muqdisho mise banaanka magaalada ilaa iyo haddana ma la ogyahay halka lala aaday
meeshu waa meel maaragtay weyn oo la yidhaahdo oo dhinacan ex control iyo kilomitr saddex iyo toban udhexeysa oo yeero duleedka magaalada muqdisho laakiin waa iska muqdisho waana maaragtay meel dadku aada ugu badan yihiin ilaa haddana meel lala aaday siday haaskiisa iyo dadkii ehelada ahaa iyo shaqaalihii saaxiibada la ahaa intuba ay noo sheegeen cid garanaysa ma jirto nimankaasi ayaa afduubay marka ma garan karno sababta ilaa hadda cid sheegatayna ma jirto waana wax lala yaaban yahay sababtoo ah arrimahan xarigga wariyaasha iyo handadaadaha iyo waxaasi way dhici jireen laakiin in sidan oo kale maaragtay afduub wariye soomaaliyeed ay gudaha magaalada muqdisho iyo daafaheeda ay ka dhacaan dhawaanahan maaragtay naguma badnayn marka waa wax runtii aan aada uga naxnay ilaa haddana ma naqaano xaaladiisu sida ay tahay waxaanan ka walwalsanahay xaaladda ammaanka ee wariyahaasi ilaa iyo hadda hay-adaha amniga ee dowladda maxaa tallaabo ah oo ay u qaadeen arrinta saxafigan kulley ilaamaha amnigu waa ku wargelinay inay arrinta wariyaha iyo xarigaasi iyo xaaladiisa laakiin haddii qofku markii la garanayo meesha uu markaa lagu haysta ayaa la dhihi karaa ciidanka amniga halkaasa lagu haysta ama waxaasa haysta ha laga qabto laakiin ilaa hadda cid haystana lama yaqaan meel lagu haystana ma naqaan marka taasaa keenaysa in maaragtay ay weli ay adag tahay in wax laga qabto waxaa sidoo kale aan ku wargelinay qaar kamida wasaaradda shaqaalaha wasaaradda ama saraakiisha wasaaradda warfaafinta oo iyagana maaragtay arrintaasi sheegay inay gacan ka geysanayaan laakiin weli waxa laleeyahay meel lala aaday marka inay muqdisho gudaheeda lala soo galay iyo in banaanka lala aaday meel maaragtay hadda lagu sheego wariyahaasi ma laha wararka qaar ayaa waxay noo sheegeen in berihii u dambeeyey ay jireen maaragtay inuu hanjabaado dad aan telefoonka ugu soo hanjabayeen laakiin cid ay yihiin iyo maaragtay dadku lama garan karin maadaama inay yihiin kuwa ku ciyaaraya laakiin isagu markaas wuxuu isaga qaatay dad maaragtay ku ciyaaraya maadaama uu og yahay inuu yahay qof aan dembi gelin cidna maaragtay aan waxba ka galabsan laakiin dadkii saaxiibada la ahaa baryahan sidaas ayay sheegeen
kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim macalimu xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka ee nosoj qadka taleefonka magaalada muqdisho ayuu wariyahayaga nuur xasan nuur ugu warramayay